waxaa lagu micnayn karaa isjiid baa ka dhashay kenya iyo soomaaliya xagga diblomaasiyadda oo is-afgarad la-aan uu ka taagan yahay wadaweed waa dowlado xagga badda in laysku qabsaday oo maaragtay kenya ay dhahday soomaaliya shirkado ayay qandaraas siisay inay godad qodato dhanka kalena dad kale oo shisheeye ay caddeeyeen in kenya laftigeeda ay dhowr blood ay iishatay horaan inta aysan soomaaliya eeda bulsha uga tuuran marka arrimahaasi iyo waxaas ayaa la doonayaa in la qaboojiyo marka uhuru khiyaata wuu soo laabtay shir saddex geesooda markuu ka qayb galay abi axmed asaga afawarkii saas ayayna ku socotaa sheekada waayahay markaama kula tahay waxaad ogaataa hal shay dowlad walbaba waxay eegeynaysaa danaheeda markaama kula tahay ra-iisul wasaaraha etoobiya markuu xilka qabtay waa wuxuu isku dayey muddo in gobolka khilaafadyadii ka jiray la xaliyo la dhammeeyo waa tii eritrea uu la heshiiyey jabhadihii ku kacsanaa gudaha dalkiisa uu wax badan ka bedelay oo heshiisyo la gaaray qaarkood hadda xiisadan soomaaliya iyo kenya door intee la eg bay markaa dowladda etoobiya ka qaadan karaysaa in xiisadaa la dhammeeyo
waxaa weeye kenya iyo etoobiya weligeed waxaa ka jiri jiray xiriir military ilaa xilligii kenya xoriyadda ay hayshay waana waktiga xaylatalaadku xukumayay jamhuuriyadda marka waxweyaan lays odhanin siyaasad weyn baa siaa isu bedeshay oo etoobiya xagga kenya xagga soomaalida usoo janjeeraysaa danaheeday wadataa inkastoo uu soo galay ninkan abi axmed wuu awoodi karaa wuu isku dayi karaa laakiin arrinkan waa arrin maxkamad caalam oo adduunka dhex yaala dowlad kale inay soo dhex gasho oo ay khilaafkaa dhamayso way adag tahay horayda isugu haystay kun sagaal boqol iyo soddon iyo shan iyo afartan iyo shan talyaaniga iyo ingiriiska gumaystayaal ah ayaa ku heshiin waayo xuduudda sidaa ku dhaafay marka soomaaliya oo maanta taag yar sidii raaan baa loo loo weecinaya haddii aysan indhaha kala qaadin oo dowladda xuduudba aysan noqon waxyaabaha dhinacyadu ay ka wada hadleen waxaa sidoo kale ka mid ahayd in heshiisyadii hore loo gaaray la xoojiyo oo sidoo kale oo ku aadanayd dekadaha in la horumariyo marar badanna qayladhaan baa ka yeeraysay gudaha soomaaliya arrintaa bal ka waran dekadaha soomaaliya horta waxaa weeye wadanka africa ugu dheer xagga badda etoobiyana ma laha deked walaa bad dan baa ugu jirtaa dad boqol malyiin ka badan baa ku nool inay soomaaliya la xaajooto ay dhacdo dekedahana maalgelinayna annaguna maraakiibta in aanoo soo daagulaan waxay shaxnada oo aan oga baahano dekadaha si aan u quudino dadkayaga marka haddii etoobiya gacanta loo geliyo dekedahaasi wax macquul ah soomaalida uguma fadhido gacanteeday ka baxaysaa etoobiya ha isticmaasho dekedahaas markiiba soo galato ha laga qaado canshuur ku filan waana lala ganacsan karaa ma tuuri kartid waaya aad baad umaad jeshiga wax khasaaraha kuma jiro